galab axaad oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinkan leenahay meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha falastiin axmed iimaan waatan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore waxaan wax ka weydiin doonaa caqabadaha haysta ganacsiga gaar ahaana canshuuraha iyo dhinaca amniga ee magaalada muqdisho iyo gobolada ku hareereysan marka ugu horeysa agaasima kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha su-aasha ugu horeysa oon raba inaan ku weydiiye waxay tahay maxaa ka mid a caqabadaha haysta ganacsiga soomaaliya oo sida aanu ognahay tan iyo burburkii dowladdii militariga caqabado badan kusoo shaqeeyey kana soo gudbay
walaal macan runtii waa saa u sheegtay ganacsigu wuxuu soo maray jiyad fara badan oo kala duwan dhinaca horumarkoona mar walba u socday laakiin waktiga xaadirka ah magaalada muqdisho marka aan ka fiirino waxa soomaalidu awoodo iyo waxyaala waxaa jira caalamka ku xiran xagga ganacsiga waxa soomaalidu awoodo waa in amniga la sugo bangiga dhexe oo si fiican u shaqeeyo ilahay haday ku reyn soomaalidu ay qaadan karaan deymo bangiga dhexe iyo maalgashi marka ma jiro bangiga dhexe awood male saasay tahay ayaa haddana dhinaca amniga waxaa kusoo kordhay si amnigii kor loogu qaado dowladda dhexe naftirkeeda waxay rabtaa inay wadanka hagaajiso laakiin farsamooyin kala duwan ay isticmaalaan oo dhinaca amniga ay ku ilaaliyaan taas waxay keenta marka in ay jidadkii ay xiran yihiin marar fara badan oo weliba u badan waktiga ganacsiga oo socdo oo ah subaxdii iyo ilaa iyo duhradii ilaa iyo galabtii taas marka waxay keentay tusaale ahaan jidka ugu caansan xamar oo maka mukadama oo ah maanta jidadka ugu qaalisan xagga tirada dukaanadii shaqaynayay ganacsigii isdhaafayay communicationka dekada iyo bakaaraha waxaas oo dhan waxay keentay in dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu aada u yaraaday sidaa darteed dad fara badan aysan hadda xiiseynin inay maalgeliyaan ganacsiga magaalada muqdisho n ganacsato kala duwan oo la hadalna waxay noo sheegeen in dhibaata ay ka haysato dhinaca isgudbinta ganacsigooda ama alaabooyinka ay ganacsiga u keenaan tusaale ahaan mararka qaar alaabooyinka kasoo dega dekada muqdisho waxay gaari jireen ilaa iyo kenya hadda waxay leeyihiin magaalada muqdisho say ku dhaafto waa adag tahay maxaa keena caqabadahaas
walaashay caqabad cusub ma aha marka laga hadlaayo markii muqdisho la dhaafo oo gobolada soomaaliya la aadayo weliba waxaa ugu daran markaad gobolada koonfurka aada aadaysid dhinacaas gobolada waqooyi way dhaantaa marka markaad xamar alaab ka qaado oo aad rabto inaad kismaayo gaadsiido ama aad gobolada u dhadhow ilaa iigada aad rabto inaad badeecadaada gaadsiido waxay tagtaa badeecado fara badan xamar ka degaayo runtii kenya galaan waxaas markaad qiimeydo qiimeyn aan ku sameynay hal ana taree oo bura ama sokor hadda xamar ka rabto kismaayo marka aad geydo saddex kun iyo saddex boqol oo dollar oo ama canshuurah ama dowlad goboleed qaadanaydo ama degma qaadanaydo ama nimankan odayaasha hubaysan ay qaadanayaan waxay ku kordhinaysaa halkiima kale saddex kun iyo saddex boqol oo dollar arrinkaasi marka waana shan boqol oo kilomitr waxaa laga hadlaya keliya saa la socotana soomaaliya waxaa joogaa ciidan aada u fara badan oo caalamka ka yimi cad fara badan ay ku baxdo waxaa kaloo jooga ciidamada soomaalida oo maalin maalinta ka dambeysa ay tayadooda soo ficnaanayso haddana dhibkaas ganacsiga u haystaa muddo dheerna waxaan u malayn inayn wax badan iska bedeli doono waa mahadsan tahay waa kusoo noqon doonaa su-aashaas waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin mid kamid a dhegeystayaasha v o e da ayaa su-aal ku weydiin doona walaal su-aasha aada weydiinaysid agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah okay magacaygu waa guuleed saamac guuleed jooga nairobi kenya waxaan weydiinaynaa xoghayaha sidee ku dhacaysaa ama ku dhici karta meesha ugu dakliga badan inay tahay muqdisho masena ay waayeen dadkii soo gaarin ay soo gaari weyday ganacsigii dukaamadii way kala xiran yihiin ganacsigii way kala xiran yihiin marka xal ma loo helaya oo dawladda ma kala shaqayseen marka su-aashaas aan weydiinaya okay haye wuu ku maqlayaa haye dhowr warkay soomaaliya xaaladda ay maanta ku jirto aniga waxaan leeyahay waa xaalad u baahan in si qarannimo loo fiiriyo soomaaliya dhibaa haysta dhibka haystaana waa dhinaca amniga waa la ogyahay soomaalida ganacsigadeeda iyo ganacsigeedu in uu saameyn xoogliya ku yeelan doono oo ilbaxnimo fara badan oo laga helay maaragtay waktigii dheeree lasoo maray soomaalida ganacsatadeedu dad wax badan maalgelin kara waayo lacagna way hayaan mushkiladda taagan marka waxa ay tahay sidee amnigiina loo sugi ilan qoraxyo fara badana xamar ka dhaca oo dawladdii iyo amniga usugtaa ganacsigeena aysan wax dhibaato ah usoo gaarin marka laga fiiriyo ganacsiga dhaqdhaqaaqiisa waxaa ka daran hotel toban milyan oo dollar ku fadhiya ayaa maanta waxaa laga yaabaa beri subax inuu hotelkao dhan ay dunyo uusan dhisnayn sidaa darteed waxaas guud ahaan si weyn loo fiiriyo mushkilad xoogi ah ayaa soomaaliya waxay ka haysataa wadankan sidii loo maamuli lahaa madaxda wadanka ma diidi karaan rurta ganacsiga iyo taladeeda haddana say u fuliyaan oo shaqadii ay waxtar ay uga soo saaraan dadka amniga gacanta ku haya awoodo ka fara badan oo ka xoog badan iyo shaqo fara badan askar aan maxaa la yidhaahdaa mushaar ku filan loo haynin waxaa markaa isu jeejeyso waxaad arkaysaa nidaamka ay isticmaalayaan ee ah in la xiro jidadka oo marar fara badan iyaa ganacsiga waktiga ay shaqeynaya ah waxaad arkaysaa inay caqabad weyn hadda ay ku tahay ganacsiga soomaaliya annaga mar walba de waa ku qasbannahay in aan kahorfadhiisan wasaaradaha amniga maaliyadda ilaa iyo xukuumadda madaxda sare inaan tala ugeyno una shaqeyno waa mahadsan tahay waxaa jirta dhinaca kale marka la fiiriyo kale in ganacsatada markaa la hadasho ay ka cabanayaan canshuur badan inay ka bixiyaan magaalada muqdisho marka aad gobolada kale barbar dhigto ee maamulada kale ee canshuuraha ka qaadaan maxay taha farqiga u dhexeeya canshuurta ay bixiyaan ganacsatada gobolka banaadir
okay aada mahadsan walaal waxa weye saddex dekedood baa soomaaliya wax kasoo degaan dekeda berbera dekeda boosaaso iyo muqdisho iyo dekeda kismaayo adiga kulleygii si xoogiga kulley soo shaqa maarkayshooda ay bilaaba doonta marka dekedahaas aad fiidid waa sax dekeda muqdisho ayaa u canshuur badan amaba waxaa la dhihi karaa hadii dekeda muqdisho ayaa waxay tahay dekeda ugu balaaran oo waxa ugu badan ee soomaaliya yimaado ay kasoo galaan mushkiladda marka waxa ay tahay caasimada xukuumaddiyaa degan dawladda waddankaa degan waxayna rabtaa inay dawladda badbaadey hesho waxay ku noolaato waxa keliya ku noolaan karta waa inay canshuur gudaha hesho canshuurtaasay u hesho marka dekeda xamaray ka qaadi airboortka xamaray ka qaadi hadday awoodo dhaqdhaqaaqa ka imaanaya gobolada soo galaya caasimaday ka qaadi marka la barbar dhiga marka boosaaso iyo berbere iyo meelaha kale ee lamidka ah culays gaar u saaran magaalada muqdisho xagga canshuuraadkaa jira waxayna keenaysaa in maaragtay badeecadda taalla xamar marar fara badan ay sanad kasta tegin badeecada kasoo degta kismaayo iyo boosaaso oo farqi u dhexeeya waana dooda mar walba jirta wasiirka maaliyaddan uu gacanta ku hayo shaqana uu ka qabanayo runtii laakiin wixii lama qasbi karo marka puntland loo tago oo la yihahdo war dekadii boosaaso iyo dekadii xamar isku hal canshuur aan qaadno ama kismaayo loo tago oo layihahdo isku hal canshuur aan qaadno waxaa iskeedyada lafirkooda waxay rabaan inay masaaliicdooda gobolka ay ilaashadaan hadday canshuurta tahay xamarka barbar dhigaan ganacsatadeedu lama tabar ah lamana awood ah ganacsatada xamar jooga waxyaalahaas markaad isu dayda marka soomaaliya federaalkeeda ilaa uu uu ka xasilo miday soco doontaa inay soomaaliya dhexdeeda cashuuraadka iyo waxyaalaha fiza ahay dawladda qaadayso ay kala duwanaadaan waa mahadsan tahay su-aal ku saabsan taana waa kusoo noqon doonaa laakiin dhegeystayaashaan fursadda siinaya walaal su-aasha aad weydiinaysid agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah
sidan waran falastiin waran waa mahadsan tahay agaasima cabdi abshirna waa salaamayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo ganacsatada soomaaliyeed dhibaatooyin badan ayaa haysato oo ah in mararka qaar ay la kulmaan double taxation ama laba canshuur oo laba system oo kala duwan ay ka qaadaan waxaa kaloo jirta ayadoo la canshuuray inay gobolada iskaga gudbilaa yihiin oo ganacsatadii markii ay badeecado ka reerta muqdisho baydhabo aysan gaari karin oo intaas oo jabboonti iyo intaas oo isbaara iyo intaas oo dhibaata ay la kulmayaan ka rugta ganacsi ahaan markii laga reebo magac iyo jiritaankiina waa maxay gobolkiina ku aadan in aad dhibkaas ganacsatada soomaaliya haysataa ama wax aad ka qaban kartaan ama doodkiina ku aada dhibaatadaas haysta ganacsatada soomaaliyeed waa maxay waa mahadsan tahay
aad baa waa umahadsan tahay waa sax waaye waxa aad sheegta oo dhan waa dhib ganacsatada soomaaliya haysata rugta ganacsigana waajibaadkeeda uhoreeya waxa uu leeyahay inay masaalixda ganacsatada ay bixiso ayadoo tixgelinaysa shuruucda wadanka iyo qaabka wadanka horumarkiisa ay tixgelinayso waxaa taa mushkiladda taala marka waxay tahay marka adiga laba qof markay isu timaado oo ay doodayaan labada qofba waa inay meel dhexe oo waxay dooda ay qabeen meel ka duwan inay isugu yimaadaan meel saddexaad ay doortaan waa sax ganacsatada dhibaa haysta ganacsiga soomaaliyana dhibaa haysta sababta oo dhibka u haysto ayaa wuxuu ku urursan yahay boqolkii sideetan caasimada soomaaliya caasimada soomaaliya hadii laga dhowro wax la yihaahdo amni darro hadii laga dhowro waxaa imaan lahayd in ganacsiga soomaaliya maanta meeshuu marayo ama xowliga ay ku bilowday lixdii sano ee u dambeysay ee soomaaliya ay maaragtay dukumentaarka ay kasoo baxday waxaan arkaynay caalamka oo dhan baa waxay xiiseynaya in wadanka maalgeliyo oo kambaniyo fara badan imaanayo maanta sidii ma ah waxaa waxaana yeelaya waxaa soo badanaya amni daradii amni darada markay soo badatana xukuumadda deegsada keliya ula jawaabi karta waxa ay tahay si amniga u kontaroolsho ayaduna inay isticmaasho farsamooyinka amniga ay ayaga yaqaanaan ama ay ka warqabaan annaga marka waxaa noo banaan inaan inta la fadhiisano hay-adahaas ama gobolka banaadir ama wasaaradaha ay kuseyso amniga iyo maaliyadda inaan u sheegno oo aan wareedhe haddaan tusaale ku siiyo waxaa jirtay maalin ciid ah ayaa xamar waxaa dhacday ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa imaanaya xamar magaaladii waxaa kusoo aaday ra-isul wasaaraha etoobiya oo ciid imaanay dadka soomaaliyeedna waktiga ciidda waa la socotaa waxay u diyaargaroobaan in ay ciidda waxaan annaga dhadhaqan ahaan diihaan jecelnahay in dadkii ay wax kala gataan oo lacaga aad u fara badan oo lagu qiyaasayo ilaa konton milyan oo dollar ayaa dhar lagu kala gataa waktiga ciidaha waxaa imaatay marka jidkii ugu weynaa ee magaalada oo alaabtii la deg lahaa ayay ku xareysan yihiin ayaa waxaa timid in mas-uul martino ah uu maraayo jidkii dawladdii baa xiratay dukaamadii ku yaalay makal mukarama dharkii ayagoo ku xareysan bay ciidda u dhalatay cid ka daratana male halkaa marka waxaa ka arki kartaa isku xirka iska warqabka ayaa marar fara badan wuxuu keenaya khasaaro fara badan oo ah haddii prime ministerka ethoopia oo imaanayo annaga maadaama aan dawla muslim nahay waxa dhici karan la qiyaasayo ama laba beriyaa laga hormari kara ama laba beriyaa dib looga dhigi marka aad horta dhiisato xukuumaddu way kaa gar qaadaan tiroreedhe walba maxaa maaragtay dib loogu dhigi laba maalmood ama laba maalmood loosoo hormari waayo waayo dad fara badan oo hadda waxay soo yihiin cid ka badan aysan jeeda waqtiga ku xiran yihiin waxaa jirta waxyaalo waa jiraan u baahan in in in loo fiiriyo oo isku xirka iyo wada shaqaynta si loo tayadooda kor loo qaado laakiin arrinta amni darada magaalada muqdisho ka taagan ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo ciidanka soomaaliyeed ciidamada ajaanibka ah ee wadanka nala jooga kama sugi karno waayo toban sano ciidan intaa la eg amniga caasimada keliya sugila u malayn maayo inay kismaayo ilaa xamar waxa ka socda ay waxweyn ka qaban doonaan waxaa sheegtay waxaan is leeyahay ha in had- waxaan ka hadalnay arrinta canshuurta inay canshuurtu badan tahay in waxyaabaha kasoo dega kismaayo iyo boosaaso iyo tan xamar kasoo degta ay kala duwan yihiin qiimaha ay ku yimaadaan ama la canshuuro ganacsatada yaryari waxay dacwo ka qabaan in raggiina rugta ganacsiga ku jira aad tihiin ganacsato waaweyn qaadi kara khasaaraha hadba inta soo gaarta laakiin suuqi bakaaraha uu xirmaayo iyo suuqyadii kale magaalada muqdisho ee mar ahaan jiray xarumaha ganacsiga ugu waaweyn bariga africa sababtuna ay tahay in aysan haysan wakiilo sax ah oo matala oo dhibaatooyinkooda dowladda kula xisaabtama waxaa ka mid ahoo kale tusaale ahaan canshuuraha labadaahe la bixiyo ee hadda mid kamida dhegeystayaasheena uu sheegay in dowladdu ay canshuurinta ka qaado mid lamida ay al-shabaab dekada alaabooyinka kasoo dega ay ka qaado sidoo kalena alaabtii lasoo dejiyey ee qiimahaas lagu soo dejiyey iska daa inay magaalada ka baxdee bakaare inay gaarto culays uu ka taagan yahay ma ahaan wax bilooyinkan iyo maalmahan soo jira sanaday sii socdaan haddii dowladdu aysan adeega laga rabo ee amniga aysan fulin karin maxay canshuurta idinkaaga qaadaa ma weydiisaan su-aashaas
waa waa su-aal aada iyo aada runtii uweyna badan oo waxa aad runtii aad fasirtayna ay wax walba oo aad sheegtay waa jiraan mushkiladda marka jirtaa waxaa la rabaa xalkeeda sida loo helo tayada rugta ganacsiga madaxdeeda anigu aan kamid ah oo shaqada laga rabo kalsoonida lagu qabi karo iyo waxay ku xiran tahay wa waxa ay u taraan ganacsatada soomaaliyeed oo dhibaataysan waxay ogyihiin laakiin inaynaanan runtii annaga inaan inta ka seexanay aanaan iska hilmaamin shaqada mushkiladda meesha taala marka waxay tahay so micnihii aniga waxaan kuu sheegay ganacsiga soomaaliya ganacsigu waa dhowr nooc ganacsiga soomaaliya ee dekadaha ka suurtega ee xamar iyo wadanka gudihiisa transportationka u baahan cidna kama qarsana in uu culays aan caadi ahayn uu saaran yahay keliya ma ahan in lacag laga qaado iyo canshuuraad mushkiladaha heesta waxaa kamid ah in uu ganacsigii dhaqdhaqaaqi la-yahay jid la-aan aawadeed ma ahan idinka xiran yahay keliya jidadka abidiisan waxaa la rabaa marka xukuumadda canshuuraan siinaa inkastoon aniga aan aaminsanahay canshuuraadka adduunka marka laga hadlaayo weli canshuuri ma dhowo soomaaliya canshuurta mar walba kor unba usii socon doontaa muddo waxaa layska rabaa marka haddii dawladda canshuurtii la siinaayey layska dhaafo dawlad la-aanaa imaanin haddii dawladda canshuurta aad siido tayadii la rabay aysan shaqayn karinna adiga dhibaataa ku haysata mushkiladda marka waxaa la rabaa in qofka oo mas-uulka ah ama maamulka ah ama madaxda ah ama dhinaceena ka fiiri ama dhinaca dawladda ka fiiri mar walba inuu ka fakero meesha dhexe ee ummadan xalka u ah mushkiladaha jira oo dadka badan inta kawarqabin aan kuu sheegi micnihii wasaaradda maaliyadda waxay qaadaa oo canshuur in la qaado maanta aan ahayn canshuurta gadida canshuurta la yidhaaha ma fahamta adiga canshuurta v i t-ga waa laga qaadaa dekeda xamar maanta lacagtaasna waxaa loogu talagalay qofku markii badeecadda u gadanto kadib in laga qaado canshuurtaas wixii igadi waaye canshuur lagama rabo dekeda xamar oo badeecadii kaaga soo degtay oo aan weli suuqa bukaanaha meelna gaarin oo hal xaba iibin ba v i t laga baxshaa magaalada muqdisho waktigaas markay sababtaas imaanaysay suuqa bukaanaha inaan maqasho maqan waa u xirnay dekeda waa xirantay saddex maalmood annaga waxaan markaa u baahannahay dawladna waa rabnaa oo runta ganacsigu ma ahan keliya inay danaha ganacsiga keliya ilaalinaydo waxaa laga rabaa keliya ganacsatada iyo dawladda inaysan kala tegin islamarkaasna ayna kala gardarnaan v i t laguma qaadi karo dekedaan dhexna waxaa soo baxday dawladda soomaaliya haddaysan v i t helin daymo fara badan oo laga casi lahay wadankaani lagu leeyahay oo dakhli in lasoo aruuriyo u baahan in ay kashif maayaan marar badan baa dawladda uhelinaysa dhinaca kale markaas fiiridina haddaan dee ganacsiga la horumarin oo tayada ganacsiga aan kor loo qaadin canshuurta soomaaliya ay dawladda aheliyihiin lama helayo waa fahmi kartaa marka meesha dhexe annaga aan waa kugu ra- waa waa waa run canshuurtu waa xaq lagu leeyahay qofka muwaadinka ah laakiin marka canshuur laga qaada isna xaquu yeelanaya haddii ganacsatada canshuur laga qaado oo tii iibkana dekeda looga qaaday amnina aysan haysan waddana aysan haysan haddii qof mas-uula uu baxaya ama wafdi imaanayana waddadu ay xirmayso adika ma dawladdaad taageeraysaan mise ganacsatada aad matashaana u doodaysaan
haba aada umahadsantaha micnihii inta aad sheegtay iyo dhib ka badan oo aniga waxaan egahay ganacsatada ay qabaan oo qaarna aan kuu sheegay qaarna aysa dadka kawarqabin oo sheegi karo oo ay kamid tahay amnigooda ganacsatada micnihi ganacsigaaga bakaarkaaga adaa ilaalinaayo amniga lacagta adaa bixinaayo hotelkaaga adaa ilaashanaayo amniga hotelka lacagtaada adaa bixinaayo ninka ganacsadaha naftiisiisa naftiisa asaa ilaalinaayo oo ciidamada la socdo amnigooda asaa bixinaayo micnihi markaad fiirido canshuurta waxay ka kooban tahay qofkii maamiga loo soo celiyo amni caafimaad waxbarasho jidadka oo la dhiso waxaas oo dhan oo xuquuqa ganacsatada keliya maahan ayaa ummadda soomaaliyeed ay uga baahantay dawladooda waa xuquuq sax ah oo qeexan waxaa la yska rabaa marka dawladda soomaaliya u dhisan maxay fulin kartaa dawladda waan u jeednaa magaalada muqdisho amnigeeda sidii la arka haddii marka dawladda aad horta dhiisata aada u sheegto oo aad tiraad war waxaan waxaan laguma shaqayn karo ganacsatada fiiri ganacsatada soomaaliya maalinba maalinta ka dambeysa badeecada ugu xooga badan waxay ka dejin doonaan wadanka wadamada dariska mara kenya ka dejin doonaan wadamo kale geyin doonaan sababta oo ah culayska saaran tiradu kasii badana maalin maalinta
waa kusoo noqon doonaa culayska waxaad kala hadasho awooda dawladda ay leedahay ee shaqo ku qaba lahaydna inay xadidan tahay la ogyahay mushkilad xoog iyo ayaa soomaaliya haysata annaga ganacsatada inaan taageerana laga rabaa annagoo eegeyna soomaaliya inay dawlad yala waa kugu soo noqonayaa su-aalaheena waa kusoo noqon doonaa dhegeystayaashaan fursad siinaya walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore asalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa cabdullaahi axmed nuur cabdullah xarago ku magac dheer waxaan joogaa magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaan agaasimaha weydiin lahaa ganacsatada ku nool gobolka banaadir waa la ogyahay oo hadda sidii warbixinihii hadda ugu dambeysay ay inoo sheegeen waxaa jirtay in canshuurta ay dawladiina ka qaadayso dhanka kalena ay mataqaanaa al-shabaab ay ka qaadayso marka ganacsatada gobolka banaadir maadaama laga qaadayo canshuurtii gobolka maxaa maxaa uga qorshaysan hay-adaha amniga ee gobolka inay dhankii al-shabaab amnigoodii ganacsatada la sugo loona tixgeliyo maadaama oo canshuurta gobolka iyaga laga qaaday in laba meelood canshuur laga wada qaado maxaa uga qorshaysan hay-adaha amniga ee gobolka su-aasha ayaan weydiin lahaa isna
waa mahadsan tahay aada waa mahadsan tahay walaalkay kasoo hadlayo jijida waxa weeye hawsha amniga dowladda soomaaliya iyo xukuumadda ay uhasaaran tahay wasaarada dhaqanka waa hawl balaaran lana rabo in dowladda ay fulido oo kulley intii kabateedaan ay qabato mushkilada jirtaa marka waxay tahay amnigii in laysku haysto magaalada caasimada ah qof soomaaliya loo sharaxayo lama arko annaga marka cidda aan cashuurta siino ee dowladda ah canshuurta kale ee aad sheegtay wa waa wax aan aan aan qaab nidaamsan oo sharciga aan ku bixin waayo waxay ku baxaan ninka ganacsatada inuu hantidiisiina badbaadiyo naftiisiina badbaadiyo ku bixiya kan dawladda laakiin dekadee fadhidaa dawladdii iyo aarboorada lacagtii bay kaa qaadanaysaa dawlad wixii sidii dawlad laga looga bartayna soomaaliya soddon sano dawlad ka diinsaneeya dawladteeda uma shaqeyn karaan xukuumadda soomaaliya oo annaga dhan waan kaga qabnaa waxay tahay marka mushkiladda in la xaliyo war canshuur aan bixinna waa ogola aniga marar fara badan waxaan dhahaa amniga talaabo tallaabo horumar ku gaari doonaa laakiin meelo dhexe oo canshuuraadka wadanka ay ku lumaanan jira ana waxaan qabaa musuq maasuq in lala dagaalamo waxyaalo fara badan oo qaabdarro loo isticmaalayo fara badan in lala dagaalamo waxaas in lagu mashquulo hadda dawladda amniga inay wax ka qabatana lagula xisaabtamo ayaga iyo nimanka amni sooma la yihaahdo ee magaalada muqdisho jooga toban iyo kowda sano jooga ani marka waxay ila tahay amniga soomaaliya mushkilad weyn ba wuxuu ku hayaa annaga hadda ganacsigan ka hadlaynaa wuxuu ku hayaa mushkiladna nafta dadka iyo caafimaadkoodii ku haya haddii hadda sa- Ee, sida ay ku ayaa- socoto haddii hadda say ku socoto ay ku ay ay kusii jirto ganacsiga magaalada muqdisho cabsi ma ka qabtaa inuu xirmi doono
ganacsiga magaalada muqdisho ani waxaan qabaa culays fara badanaa saaran oo qaar fara badan laga warqaba qaar kalena anaga waan ka warqabna runtii laakiin na- noloshaa gaali noqonaysa fiiri qofka ganacsadaha ah waxaa la rabaa dadka inay fahmaan qofka ganacsadaha ah haddii dawladda ay culays canshuureed saarto meelo fara badan culays canshuureed looga qaado waxa uu saarayaa waa badeecadda ninka ganacsadaha mar marka- marna asaga canshuur uma fakrinayo ma garat cidda canshuurta bixinaysa shicbiga soomaaliyeed ee badeecadda gadanaya waay oo maalin walba waxaa qaaliyoodaya badeecadda ay dadka shicbiga ah ee walaalaheena ay ku leeyihiin soomaaliyeed waxaa la iska rabaa marka shacabka hay-adaha bulshada rayidka annaga aan ugu horeyno ilaah haddii ku roon yahay xukuumadda cid kasta oo soomaaliya ka naxaysa waxaa la rabaa in soomaaliya amnigeedii sida kor loogu qaadi lahaa laga shaqeeyo wasaaradda amniga haddii amniga lagu hadleeyo shaqay un wadaa laakiin shaqadeedii ayadii baa caqabad waxay ku tahay haddana ganacsigiiba ay caqabad ku tahay marka dhib weyn baa ka jira walaal Een, dad qaar ka mid a ganacsatada oo aan la hadalna waxay noo sheegeen in dekada markay badeecadooda ka soo baxayso ay canshuurta dowladdana bixiyaan tan al-shabaabna ay bixiyaan oo labadaba la bixiyo inta aanay badeecadu dekada ka soo bixin maxaa qasbaya in ganacsatada iyagoo dekada canshuur dowladda ku siinaya si lamidana al-shabaab ay haddana u siiyaan
walaashay macaanay warkaasi waa war cusub oo hadda aan muddo dheer shaqeynaya A- shabaabka waxa ay qaado awal waxay ku qaadi jireen waa beriga degmooyinka gobolada xuduudaha meelo fara badan shabaabku waxay sugaan ee amnigooda halkaasi awal wax ku qaadi jireen laakiin hadda arrinkaas ah dekada dhexdeeda inay joogaan oo ay ku qaadaan canshuur ay ku qaadaan waa dhawar cusub oo aada iyo aada maaragtay mararka u dambeeya soo baxaya laakiin inta la taabto lama xaqiiji karo laakiin waxaa la ogyahay waxa aad ka soo dejiso dekeda waktiga ay ku imaadeen iyo inta container ay ahaayeen xogtaas way helaan laakiin de inay dekeda marka dhexdeeda ku qaadaan maxay ku cid Soomaali ah oo isticmaalaan caddayn karta.
xog- xogta haddii ay helaan maxay tahay sababta ay xogta u helayaan haddii aanay canshuur ku qaadaynin xogta keliya maxay u taraysaa al-shabaab walaal macaan xogta waxay xogta waxay uhelayaan tusaale ahaan aniga haddaan toban container oo alaaba keeno containerada qaara waxay aadi karaan soomaa gobollo aysan shabaabku markaa ku xoog badnayn Mhm.
sidaa darteed saddex containera waxay soo aaday gobolada ay ku xoog badan yihiin toddobadii container oo kale haddii xogta hayaa inaa keentay tobanay kaa canshuuraan saddex kaama canshuuraan hadda may tahay marka xogtiyaa bixinaya waa in lala dagaalamo yaa waayo cidda xogtaas bixinaysa cidda xogtaas bixinaysa macnihi dowladda dhexdeeda shicbigii cid walba nimankaani way kaga fiican yihiin sida xogta loo helo runta marka laga hadlo xogta oo oo dowladda dhexeeda heli lahayd ganacsatadana way runtii dhib weyn isku qabaan cid oo dawladiiha uga garaabaysana ma jiraan oo hadda waad og tahay in wadankan qaraxyada ka dhaca ayaa waxaa xogteedii waxaa la helayaa in inay si toos ay ula socdaan marka ma idin soo gaarta cabashada ku saabsan in xogta dekad kunteenarada dekada yaalla ay al-shabaab ku helaan oo ganacsatada lagu qasbay inay canshuur ka bixiyaan cabashadaasi ma idin hortimid weli ma ka war haysaa micnihii annaga waxaynaan cadeyn karin keliya in dekada ay ay dhexdeeda taagan yihiin shabaab oo aysan lacag ku qaadan taana cadeyn karna hadda waxaan cadeyn karnaa inay helaan xog ah ninka ganacsadaha ah alaabta usoo degtay ukraine inay helaan ogna marka markay helaan maxay sameeyaan de markay helaan canshuurtii kaa rabaan ayaga waxay kuweydiinayaan zakawaadka iska bixi qofka moogta fiiri dawladnimada baa marka qaar marka la difaan garayna ama la qeexaya waxay tahay war waa cid adiga amnigaadana sugayda kaana xoog badan oo micnihi aadan diidi karin awaamiirteeda waay hadday marka ay kutusaan alaabta aad keenta tiradeeda intay la eg tahay hada haddaad eg jirto waa waa nimankaa xoog badan waxaa ka qaadi karta lama arko yaa waayo cidda xogtaas bixinaysa waa in wax laga shaqeeya ubaahan waay ma rabno inaan qiyaas sheegin ma garat n qaar ka mid a ganacsatada waxay noo sheegeen in warqadaha bill of loadingka loo yaqaana ama sharxaaya alaabooyinka saaran iyo lacagahooda koobi ka mid ah uu u galo al-shabaab oo taleefanadooda whatsappka loogu soo diro oo la yidhaahdo warqadaadi waa taasaahay biilkana sii ma jirta
walaal macaan ma beeni karno mana rumayn karno laakiin waxaan ognahay inay xog fara badan oo badeecadaha ganacsatada waaweyn u yimaado inay kawarhayaan
n ugu dambeyntii ganacsiga soomaaliya meelo kala duwanoo horumarka sameeyey wuxuuna gaaraa wadamada deriska la-ah marka aad fiiriso caqabadaha meelaha gaarka ah hadda haysta oo ay ka mid tahay magaalada muqdisho iyo labada shabeello oo kale tusaale ahaan maxaa is leedahay xal deg dega way u noqon karaan
walaasha maxaan mogtahay nololoo dhan waxay ka bilaabataa in in dad muslimiinaha nahay waa in nabad lagu noolaado nabad haddaad hesho dadka imaamiga waxay noqonayaan dad siman oo wada hadli kara dawladnimadiina waxaa laga rabaa keliya inay ka shaqaysiiso in dadku ay amnigooda oo la sugo si ay horumarkooda ay dadku uga shaqeeyaan dawladu wax weyn ma karto dadka ayaa waxay dhistaan shaqana ka qabtaan wadankooda waayo hadda soomaaliya meel walba oo dhalaalaya ama meel walba oo qurxoon iyo hadda intii jiri xamar la hagaajiyey waxaasoo dhan ganacsatada a shaqo kuleh xukuumadda soomaaliya farmaajo haddaad tirahdo umiya wax lagu dhisaa loo baahan wa qofka garab daran ku arkaa waayo waxa waaye dawlad ayadii mushaarkii bixin laha amnigeedii iyo ciidamadeedii waxay haysata lama arko ganacsiga marka walaal ani wa waxaan qeexay qofka bixinaya canshuurta ganacsatada iyo culeyska koraya shicbiga alaabta gadanaya waay shicbiga alaabta gadanaya iyo annagoo horta ganacsiga waxaa nalaga rabaa in aan masaalixdeena dawladda soomaaliya aan mar walba hortaagannahay si masaalixdeena loola soco dawladda soomaaliya in canshuuray ubaahanto haddaan canshuurta diidno ama ganacsiga meel kale ula diidno dawladda ay ay canshuur la-aan noqoto haddii wadan dawlad la-aan nool soomaaliya waa soo tijaabis aada umahadsan tahay agaasimaha guud ee rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore aada umahadsan tahay mudane adaa mudan walaashay aad iyo aad intaas ayaana kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore waxaana wax ka weydiinaynaa caqabadaha haysta ganacsiga soomaaliya gaar ahaana ganacsiga magaalada muqdisho iyo gobolada ku hareereysan haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga iyo canshuurahaba tan intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelya